بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين عن بشير بن معبد السدوسي وكان اسمه زحم بن معيب والصحابي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير إلى آخره عن بشير بن معبد السدوسي رضي الله تعالى عنه وكان اسمه مقعيس وحوها زحم بن معبد أي مقعيس هريها فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم dabeete xagga nebigu u hijrooday faqaala wuxuu hi masmuka magacaagu waa maxay magacaa qaala wuxuu hi zaxmun zaxmi baa la yidhaahdaa cidhiidhi qaala wuxuu hi bal anta bashiir zaxmi ma tihide bashiir baa tahay horeyna usoo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam asmaada uu karaahiyeysta macnahooda wuu bedeli jiray baabaana inoo soo socda madax bannaan oo inay sunno tahay amba inay wanaagsan tahay asmaada aan macnahoodu qumanayn in la iska bedelo qaala wuxuu yihi zaxm intaa dhexuu ku dhex daray oo lagu macneeyey warkii zaxm waa kan amba bashiir wuxuu yidhi baynamaa ana amshi maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam anigoo nebiga la socda id mara waxa uu soo maray biqubuuri اlmushrikiin xabaalihii mushrikiinta faqaala wuxuu yidhi laqad sabaqa haaulaa'i khayrun kasiir kuwan khayr weyn ayaa ka horreeyey khayr weyn baa seegay fa mara alaaan saddex jeer buu sidaa rasuulku alayh salaatu wasalaam ku celiyey fa mara wuxuu soo maray biqubuuri اlmuslimiin xabaalihii muslimiinta faqaala wuxuu yidhi laqad adraka haaulaa'i khayran kasiira kuwani waxay soo gaadheen khayr fara badan waxaad fahamtay xabaalaha muslimiinta iyo xabaalaha gaaladu way kala duwan yihin layskuma daro layskuma daro qofka muslimka ahaan jiray ee gaalooba walciyaadu billaah waxyaabaa lagu sheega waxaa ka mid a la kanfi maayo lagu tukan maayo la maydhi maayo xabaalaha muslimiintana lagu dari maayo yacni waa manqaba waa ammaan xabaalaha muslimiinta qofka in lagu dhexaaso hadday meel ku wada nool yihiin gaala iyo muslimiini gaalkana waa in meel gaara lagu aaso muslimiintana waa in meel gaara lagu aaso gaalka iyo muslimka waxba kama dhexeeyaan xataa xabaalaha waa in lagu kala duwo iska daa adduunka rasuulka calayhi salaatu wasalam adduunkana muxuu yidhi laa yataraa'aa naaruhumaa labadooda dab yaana isu muuqanin dabka gaalada dabka muslimiintu yaana isu muuqanin kala baxoo kala durugsanaada yacni meelay iskama soo gaadhi karaan baaba iska yar muslimiinta iyo gaaladu adduunkiina waxaa la yidhi labadiina dab yaana isu muuqanin aakhiradiina waxaa la yidhi xabaal xabaalihiina kala duwa waxay tilmaamaysaa tamayuska qofka muslimka ahi gaar noqoshada gaalka uu gaarka ka yahay halka maanta ammaantu ay tahay qofka qofba qofkuu gaarada uga dhow yahay inuu ka ilbaxsan yahay inuu ka maaragtay sharaf badan yahay inuu ka magac weyn yahay laakiin saxdu waa tan waa in xabaalihin la kala durkiyo sida kalena loo kala durko faxaanat min الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama nadratn waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u soo dhowaatay aragti maxaa looga jeedaa yacni si khaatifa si kedisa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u jalleecay fara'aa rajulan dabeete wuxuu arkay nin yamshi fi lqubuuri xabaalaha dhex socda oo dhex lugeynaya wa calayhi naclaani oo laba kaboodna gashan ma laba kaboodna qaba isagoo laba kabood ilan oo xabaalaha dhex socdu arka yani isagoo iska socda ayuunbuu hal mar si aan ujeeddo lahayn ayuunbuu qac xaggaa u eegay dabeete wuxuu isha ku dhuftay nin xabaalaha dhex soconayo laba labadiisi kaboodna gashan fa qaala wuxuu uhi yaa saaxiba sabtiyatayni alqi sabtiyatayka waar ninka labada kabood ee maaskaasi toow labada kabood ee maaskaad xidhan tahay tuur fa nadara arajulu ninkii baana soo eegay falamaa markii ra'aa uu arkay annabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga markuu arkay khalaca naclayhi labadiisii kabood buu bixiyey faramaa bihimaa dabeete wuu tuuray rasuulkaa yidhi tuure meesha waxaa laga qaadanaya waxa weeyaan xabaalaha marka la dhex marayo kaba waa la iska bixiyaa haddii haddii laga aamin qabo dhibaatooyinka qaarkood hadduu waktigu aada u kulul yahay oo dee meelaha qaar maba dhex ma socon karisba kabala'aan haddii masalan madow ay tahay oo cabsiya ay jirto ama inuu bahalku qaniino amba qurjuf iyo waxa weeyaan qajaf iyo qodax inay wax kumudaan aad ka baqanayso waa meesheeda laakiin maalin cad markay tahay haddii maaragtay aad aada dareento inay waa inaad iska bixiso oo ad ka laalaadsato wuxuu yidhi nabigaan la soconay calayhi salaatu wasalaam xabaalahaanu soo maray gaaladii buu soo maray wuxuu ihi waxaa idin dhaafay khayr fara badan baa idin dhaafay muslimiintii buu soo maray khayr fara badan baa ay soo haleeleen wuu jalleecay wuxuu arkay nin xabaalaha dhex soconayo kabihiisii ilan sunnadu waa taa yaa saaxib asabtiyatayni asabtiyatayni waa jamcu sabtiya waa kabaha haragga la madgiyey laga laga soo saaray yani laga sameeyey maaragtay kaasaa dhahdaa waxa weeyaan sabtiya waa yahay oo dee timihiina masalanba haraggiina dhagortii dhagortiina qaar baa dee maogtahay xilligaas inta badan neefka marka la qalo ee haragga laga bixiyo isagoo dhagortii leh ayaa caadi la isaga tulan jiro dee qurux baabay ahayd laakiin marka macaa inta la madgiyo oo dee maaragtay laga saaro laga dhilo dhagortii oo maaskii amba haraggii oo keliya ay tahay taasaa looga jeeda sabtiyateynka ya saaxiba sabtiyatayn alqa sabti fanadara rajulu ninkii baa soo eegay nebiga calayhi salaatu wasalaam falamaa ra'aa markuu arkay annabiya cidda la hadlaysaa nebigii inay tahay khalaca wuu siibo wuu bixiyey naclayhi labadiisii kabood faramaa bihimaa dabeeto wuu tuuray talo miyuu soo qaatay mise muu soo qaaday markuu tuuray ila nebigu wuxuu uhi tuure yaa muuji waa lacalla inaanu soo qaadan uu sidaa ku tuuray waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo maray asxaabta dhacdooyin fara badan oo noocan oo kalea nin dahab xidhan baa usoo galan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ragguna dahabka ma xidhan karaan rasuulku wuxuu ku yidhi marka baarbaalkan iska bixiyo tuur dabeete maya wuxuu yihi ma midkiin ma wuxuu u qastinayaa inuu gacantiisa gashado naar wuu gatay isaga in loo jeedo wuu iska bixiyo wuu tuuray mid kalea usoo galo baraarug xidhan ya markaasuu uhi waar laa laa taziiduka ilaa wahnan irmiha wuu tuuray waxyaaba fara badan noocaas ayaa jira dahabka ninkii tuuray rasuulku alayh salaatu wasalaam uu ku yihi tuur asxaabti waxay ku yidhahan dee soo qaado oo rasuulku baalka tuur kuma odhan wuxuu ku yihi da iska hagashan buu u jeedee dee bahalka soo qaado amba sii iib amba reerkaaga sii may buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam maadaama uu yihi tuur laana soo qaadan hayn yacni quwat listislaam wa quwat limtihaal nebiga calayh salaatu wasalaam sida ay asxaabtu u yeeli jireen oo amarkiisa aanay u macnaysan jirin aanay u falsafadayn jirin maadaama uu yihi tuur macnaheedu waa tuur markaa suuragal waxaa ah ninkaasi kabaha uu tuuray inuu bartaa ku dhaafay isagoo nebiga calayh salaatu wasalaam amarkiisii qaadanaya baabun wuxuu baabu yahay albinaau dhiska iyo waxyaabo ka mid a dhiska iyo waxyaabo ka mid a yacni waxyaabihii waagaa la dhisan jiray iyo akhiru zamanka waxaa la dhisan doona tusaale ahaan can moxamed ibni hilaalin annahu ra'aa xujara aswaaji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama min jariidin moxamed ibnu hilaal wuxuu arkay maksinadii yaryaraa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiisu ay ku lahaayeen masaajidka oo min jariidin ka samaysan laamaha timirta amba ka samaysan laamaha timirta jariidka waxa weeyaan laanta sao ballaarhane isdaba socota taasaa la ydhahdaa mastuuratin oo lagu lagu asturay yani meelaha dhexdooda ah daldaloolka lagu gufeeyey bimasuuxi shacri timo timo la falkiye ma la ydhahdaa timo la soohay ma la ydhahdaa aduu wax tima ka samaysanna meelaha daldaloolka ee dhexedhexe lagu buuxbuuxiyey fasa'altuhu dabeete waxaan weydiiyey can beyti caaisha caaisha gurigeedii baan weydiiyey qaala wuxuu ihi kaana baabuhu min wijhati shaam albaabka guriga caaisha wajhadda shaam ayuu ayuu xigay oo guriga caaisha muxuu u weydiinayaa ilan dee waa dhamo waa guryihii nebiga calayhi salaatu wasalaame caaisho si gaara usii xiisayn maaye wuxuu u weydiinayaa dee nebiga calayhi salaatu wasalaam ku aasnaa waa gurigii nebiga lagu aasay faqultu waxaan ku udhi misraacan kaana aw misraacayn ma laba albaab oo isku laabanayo ma laba fardadood buu ahaa mise hal fardad oo keliya qaala wuxuu hi kaana baaban waaxidan hal albaabu keliya ayuha qultu waxaan ku uhi min ayi shayin kaana albaabku muxuu ka samaysnaa qaala min carcarin aw saajin waa laba geed amba geedka carcarka la yidhaahdo amba geedka saajka la yidhaahdo labadaa geed mid ahaan buu ka samaysnaa albaabkaasi ya markaa ma waa laba laba geedoo de macruuf xaggaa laga yaqaano xijaaj inay xijaaj ka baxaan carcarka iyo saajka labadaa mid ahaan buu ka samaysnaa fuduul maaha albaabku caynkeebuu ahaayo xaggeebuu u jeeday iyo xisaaba noocaasi waxay tilmaamaysaa dad kani inay wax fara badan ka soo dhigteen nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisii aahaartiisii tilmaamihiisii axaadiistiisii dabeete ay marayaan inay ogaadaan gurigiisu waxyaabaha uu ka samaysnaa guriga nebigu calayhi salaatu wasalam waxbuu ka samaysnaa siduu u dhisnaa xagguu u jeeday xadaثna ibrahim ibn اmundir qaala wuxu uhi xadaثna ibn abi fudayk can cabdالlahi bn abi yaxya can saciid bn abi hindin can abi hurayraةa radia alahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu ihi laa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa yabniya الnaasu buyuutan ilaa dadku ay dhistaan guryo yuwashuunahaa ay xardhaan washya اmaraaxiili amba washya اlmaraajiili labaduba waa isla mid sida loo sharxo oo shagshagaarka loogu sameeyo maryaha ilama iyo ay qurxiyaan oo ay wax ku qorqoraan oo intaasu midaba ay u sameeyaan guryaha waxa weeyaan qiyaamuhu dhici maayo bimacnaa calaamaatu saaca waxaa ka mid ah in guryaha intaasoo midab iyo intaasoo nooc loo sameeyo qaala ibraahim ibraahim ibnulmundir wuxuu yidhi yacni ahiyaaba almukhaطaطa waa dharka liidliidka leh amba hariiryaha leh hariiryaha leh xilligaas dadku dee guryaha maxay u geli jireen laba ujeedo un laba ujeedo kuleylka iyo qabowga iyo roobka inay ka galaan iyo inay ku asturaadaan intaas xarago fara badan oo kale iyo guri xaggan ujeeda iyo xaggan kasoo qallooca iyo halkan wax kuleh iyo halkan kasii dhaadhacleh iyo waxaas may jirin yani waxay tilmaamaysaa mar kastoo guryuhu ay sii qurqurux badnaadaan ay sii laalaa bataan adduunye jacayl ayaa soo gelaya xaaraan maaha qofku inuu guri weyn samaysto inuu guri ballaadhan samaysto oo maaragtay kaafiya laakiin wuxuba wuxunbay tilmaamaysaa zuhdigii iyo adduunka qofku inaanu iswada siinin inay sii yaraanayso inay sii yaraanayso baabun wuxuu baabu yahay qowlu الrajuli laa wa abiika qofku inuu yidhaahdo laa wa abiika may aabbahaa baan ku dhaartee amba nacam wa abiika labadu waa isla hal ma la odhan karaa kelmadda waa abika yacni waxaa la isla wada yaqaanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay dhaartu inay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay gaarka uu leeyahay qofka muuminkaahi ilaahay unbu ku dhaaran karaa laakiin ilaahay cid alaaliya cidda isagu uu doonay makhluuqaadkiisa ka mida wuu ku dhaartaa isaguna wuu isku dhaartaa laakiin dadka waxaa laga rabaa ilaahay uu keliya inay ku dhaartaan dadku inaanay ku dhaaran malag rasuul weli sheekh aabbo hooyo waxba aanay ku dhaaran caqiidadeenu waa caynkaas haddana bartan waxaa ku yaalla waa abiika aabbahaa baan ku dhaartee saa ma la odhan karaa waynu eegi in la odhan karayo in kale can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi jaءa rajulu nin baa u yimi ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ayuu u yimi faqaala wuxu uhi ya rasuula اllah rasuulkii ilaahayow ayu sadaqati afضalu ajran sadaqa la bixiyo teebaa ugu ajar badan had iyo jeer dadka socotadaabaa su-aalaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam tooskaa weydiin jiray asxaabtu su-aalaha kulamay dhici jirin asxaabta la joogta madiina ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam taqaanaa su-aalaha had iyo jeer kulamay dhici jirin mar iyo dhif laakiin su-aalaha badankooda waxaa weydiin jiray dadka socotada ah amba meelaha ka yimaada xilliyada xajka amba maaragtay wafdida ah amba reer baadiyaha soconaya asxaabtuna aad ba u xiisayn jira markii qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yimaado amba reer miyiga gaar ahaan reer miyiga dadka wafdiga ah way soo xoomi jireen leanna waxay ogyihiin qofkaas su-aal rasuulka alayh isalaatu wasalaam weydiinaya ayu sadaqati afdalu ajran abu hurayra waa adiga arka wuxu uhi jaa rajulu nin baa yimi inaanu garanay bay ka dhiganta qaala wuxuu yidhi amaa wa abiika latunabba'annahu amaa wa abiika aabbahaa baan ku dhaartee latunabba'annahu waa lagaaga warrami doonaa sadaqada ta ugu fadliga badan leh waa lagaaga warami waa tee waa an tasaddaqa an tasaddaqa iyo an tatasadaqa labadu way sameeyen waa inaad sadaqadaysataad baxsato wa anta adiga oo saxiixun caafimaad qaba oo shaxiixun waxa weeyaan xi- sii xiisaynaya oo lexa jeclaynaya takhsha alfaqra haddaad bixiso faqiirnimaad ka cabsanaysaa haddaad intaa iska bixiso bilaad faqiir noqotaa wa ta'mulu alghinaa haddaad haysatana haninimo rajaynaya sadaqada ugu fiican waa taas qof waxoogaa yar haystay waxoogaa isugu yaro beegan tahay oo haddaad intaa bixiso ay meele kugu soo bannaanaanayso haddaad sii haysatana xisaabtaadu waxoogaa ay isku sii dubadhacsanaanayso xilligaasay ugu fiicanta qof xoolo fara badan fara badan hayo wax la weydiisto in yar ka bixiyo waxa ka wanaagsan qof xoogaa yar haya caafimaad qaba oo had iyo jeer dee qofku markuu xanuunsanayo sakaraadka uu yahay had iyo jeer xoolaha wuu bixiyaa muxuu u bixiyaa laba xaajo laba mid ahaan buu u bixiyaa inuu dhaha wabalniyo sadaqadaa qaado ii soo ducee oo dee wuu iibsanaya ma garanaysa sada- ducadii buu iibsanaya ii soo ducee sadaqadaa qaado amba caloosha wuxuu ka odhanaya ilaahw sadaqadaa aan bixiyey igu shaafi daawo mardaakum bisadaqa ama waabuu naftaabu dee ka wabiyo waxaabuu isle waad dhimanaysaa markaa waad socotaaye waxba xoolahaynteedu macno ma lehe iska sii bixibixi laakiin saxiix adigoo adigoo caafimaad qabo soo taagan oo xoolihii cuni kara maaragtay meel dhigan kara ku shaqaysan kara shaxiixun laxa jeclaynaya saxiixu waa bakhaylka ku bakayliyo ku dhegan takhsha alfaqra wa ta'mulu alghina faqiirnimona ka baqanaya haninimona rajaynaya haddaad waxoogaa sii haysato in yaroo kalead usii geen lahayd oo waxaad u- waxaad haysaa jidkii haninimada inaad hodan noqoto barnaamij yar baa kuugu aadan mashruuc yar ayaad ku beegta haddaad bixisana mashruucaasi u dhaawacmaya faqiirnimada baad ku noqonaysaa taad ka cararaysa ku noqonaysaa walaa tumhil hawkaadin hawkaadin sadaqad aad bixiso taasaa ugu fiican walaa tumhil hawkaadin waha bixinta oo hala sugin xataa idaa balagat alxulquum marka ay soo gaadho naftu nafmareenka bartan kugu soo ururto hala sugin dee adoo caafimaad qaba bixi qulta oo dabeeta aad tidhahdo lifulanin kada walifulanin kada hebeltaa hala siiyo gurigaana hebel hala siiyo masaajidkaa ha lay dhiso halkaa waxaa layga sameeyo waa iska hadalxaas waqad kaana lifulan waxaanaad sheegayso hebel baa iskale maadaaleba adigu way kaa wareegtay mar haddii bash bartanka kugu soo ururto xataa dardaaran lagaa qori maayo xataa sadaqa aad bixiso lagaa qori maayo adun baa iska hadlaya kali hebel hala siiyo ki yaraayo caruurta u yaraana intaas hala siiyo ka yarwaabuu yeeshaybe isagoo adiga aan kuba weydiin abaalna aan kugu qabin ayaabuu la wareegay si otomaatica ila waa dhimatay dhimashadaada ku wareejisay ee xaqaagii marka wuxuu leeyahay inta aada nooshahay ee aada talinayso ee go-aanka aada leedahay wax bixi ha kusii dheganaani haddii kale iyadoo aan lagaa qorayn baad bixin doontaa dee dad badan baa la arko noocaas markuu arkay naftu inay ka sii baxayso wuxuu odhanayaa hal dardaaran waan dardaarmaya masaajid halka ha laga dhiso lacagtayda intaasi waa caynka wuu iska hadlaya raggii xoolo laa bartan bay fadhiyaanoo way soo taagtaagan yihin iyago ama masaajid ha dhisaan ama yaana dhisin adigo xilligaad dhisi lahayd waa adigii diiday odaygaa waad iska socota waad iska cunaysay waad lexa jeclaynaysay ka kaa dambeeyana waxba kuu dhisi maayo hadduu doono midday kaa naxa mooyaane ilan waa xaqiisii xooluu maanta xoolahaagii maahe waayahay walaa tumin ha u kaadinin xataa idaa balagat alxulquuma marka xulquumka ay soo gaadho waxaa ugu yaab badan dadka qaar baa mararka qaar nafta u yaaba sa waxay idhaahdaan xoolahayga inta ha la sameeyo halkaa masaajid ha laga dhiso dabeete hadhow buu caafimaadaa markaasi balaaya taaganta wuxuu islabaad dhimanaysaa moogti dabeetana xoogan soo odhanaya hadhow baan dhisi doonaaye soo dardaaranka mu ahayn haddaan dhinta habeenka caawa hala dhiso muu dhiman moogti ninkii caqli waxay ahayd inuu dhaho war wallahi waad igii sigtay iska dhis wallahi qaar baa ku noqda ha muu mooday inuu dhimanaayo dee muu moodahayn inuu dhimanayo waxaa la sheegay inan iyo aabihii oo laba bakhayla oo kala daran waatan kaga sheekeeyey ah, laba dhabcaal bay ahaayeen odaygii baa dar- u- xoolaha uu- xoolaha wuu qaadaa meel buu dhigaa isaga iyo ilaahay oo keliya isluog cid kale mooga alla bakhaylku ceeb badana dabadeedna wuu xaseeyaa wuu xaseeyaa wuu xaseeyaa wuu xaseeyaa maalinta dambe uu aada u xanuunsado wuu sakaraaday way kaasii socotaa buu is yidhi inamadiisu eego kii isaga ugu soo shaba u soo ekaa isaga xagga bakhaylnimada ayaa wuxuu ihi aabbo way iga socotaaye halkaa xoolaa yaalle halkaa xoolaa yaalle ee waxa weeyaan cid kale ha u sheegin xoolaha ilaali xataa maaha carruurta iyago intaas waxaasi maaha xoolaha ilaali halkaasoo ma sidaan u xafiday oo kale xoolaha u xafid inanki waayahay buu ku yidhi odaygii wuu ladnaaday wuu soo noolaaday wuu soo kacay inanka xoole meeshuu ka saaray oo meel isagu leeyahy buu geystay ila isagaa la wareega baashii odayga baa dhaa "Aba, xoolihii igu soo wareeji suuqa maxaan kugu soo wareejinaya dee xoolihii meel bay inoo yeelan oo xafidee faraha ka qaad mudduu baryaayay odaygii wakti dheer waxay ku qaadatay inuu inankii xoolihii u soo celiyo xoolihii buu u soo celiyey dabeetana meel kale ayuu ku- ayuu ku xasiyey halkii buu dhigay odaygii baa beri dambe haddana sakaraaday inankii baa aabo saa tahay iminka waan ladanahay waan ladanahay ma dhimanayo buu jeedaa mogti saan waan fiicanahay markuu arkay naftu inay kasii baxayso u aabo adiga dhimanaya xoolihii markaasuu uhi may walla inaanu ku dardaarmahayn wuxuu ka cabsi qabaa intuu noolaado inuu haddana mar labaad ninkan may buu i waan noo waan noolaan doonaa markaan noolaadaan kugu wareejin sir aabbayo kaasoo socotaay wallaahi bay ka tahay siduu hiin iyo haal isugu dul hayeen labadoodu oo labada qol isla fahmayaan wixii de dadka fahmayaan ayuu ku dhintay marka walaa tumhil ha u kaadinin xataa idaa balagat اxulquum marka xulquumka ay soo gaadho qulta inaad tidhaahdo lifulaanin kada walifulaanin kada hebel kaa la siiyo hebel kaa la siiyo waqad kaana lifulaan dee hebel intaa wuu yeeshayba ima waxbaa lagaa weydiinaya adiga xadiiska waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo axmed iyo ibnu maaja iyo keyrkood baa wariyay waa xadiis saxiixa xadiiska waxaan uga jeednaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu ihi amaa wa abiika latunaba'annahu aabbahaa baan ku dhaartaye waan kaaga warrami ama waan lagaaga warrami markaa ma lagu dhaaran karaa aabbaha mise laguma dhaaran karo laguma dhaaran karo halkan maxay ka dhigan tahay haddaa soo rasuulku waa abii kale wowgani waa waaw alqasam waa la garanaya culimadu waxay yidhahdeen macnayaal fara badan bay saareen macnayaasha saareen waxaa ka mid a dhaar maahe waa iska halhays weeye waa hadal iska caadiyo lagu adkaynayo hadalka oo halhaysuun iska ah waa qodha xaradaay oo kale qaar bay guri qodha xaradaa waa waa dhaar laakiin u malayn maayo oo qofka de laguma dhaariyo oo heerka wallaahi dee ma taagna taqriiban laakiin malaha qolyaha reer baadiyaha way isku dhaariyaan baan malaynaya oo dhaartaa way gaadhaan kani waa hadalkaa lagu ta'kiidinaya bay hadalkaa lagu ta'kiidinaya lagu adkaynaya qaarna waxay yidhaahdeen waagii hore waa lagu dhaaran jiray xilliga nebiga alayh isalaatu wasalaam ka hor xilligii jaahiliga waa lagu dhaaran jiray laakiin hadda waxaa loo jeeda waxaa la qadarayaa laa wa khaaliqu abiika waa iyo dee waa ilaahay waxaan ku dhaartay aabbaha ciddii abuurtay ee waa lagu warrami doonaa wa khaaliqu abiika xadiis kalaa jiroo nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi reer baadiyaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskii dheeraha wada garanaysaa waar maxamed waakii ninkii odhan jiray reer baadiyaha ee rasuulka dhaarin jiray ma garanaysa aakhirka maxaa ku jiray waxaa ku jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay salaada soonka kan kan kan buu sheegay markii uu jeestay nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu ihi aflaxa waabiihi in sadaq aflaxa waabiihi in sadaq wuu liibaanay aabbihii baan ku dhaartee wuu liibaanay hadduu ka dhabeeyo leanna wuxu uhi laa aziidu calaa hada walaa anqus intaad ii sheegtay rasuulka ilah waxna ku dari maayo waxna ka dhimi maayo mar rasuulka alayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi kaasi hadduu ka dhabeeyo hadalkiisa wuu liibaanay wa abiihi markaa waa wakhaaliqu abiihi wakhaaliqu abiihi aabbihii ka abuuray baan ku dhaarto alla ah waxyaabo kalena waa la sheegaa laakiin labadaasaa ugu muhiimsan baabun wuxuu baabu yahay idaa alaba falyaطlub طalaban yasiiran walaa yamdaxhu qofka hadduu wax doono cid wax ka doonaayo ama shaxada ka ahaato ama doo wax kalaa doonaysa ha ka ahaate dad qof wax ka doonayso wax yaroo macquula weydiiso walaa yamdaxu yaanu ammaanin oo doonitaankiisa ammaan yaanu ku horraysiinin ceeb bay tahay can cabdillaahi qaala wuxuu uhi idaa alaba axadukum haddii midkiin cabdillaahi bni cumar idaa alaba axadukum alxaajata haddii midkiin tooga oo dalbo iyo baahi uu qof wax weydiisanayo falyatlubhaa ha weydiisto oo ha ka doono qofka alaban dalab yasiiran fudud wax macquula oo yar ha weydiisto amba si si yar oo sahlan ha u weydiisto fainamaa lahu maa qudira lahu qofku wuxun buu leeyahay waxaa loo qadaray wixii loo qoray inbuu qofku qaadayaae yaanu hadalkana dheeraynin baahidiisana yaanu tixin qofkana yaanu aad u ammaanin walaa ya'ti axadukum saaxibahu midkiin saaxiibkii amba qofka yaanu u imanin fayamdaxahu oo dabeete yaanu ammaanin hebelow adunbaa lagugu soo baxsadaa nin fiican baa tahay waa lay kaa soo ammaanay tanbaad gashay oo tanba ammaan yani ka horayso qofkan uu ku daraarinaya de uu doonaya inuu ku gudliyo oo qofkani markuu dee la ammaano ammaano ammaano uu idhaahdo haaya waa tanaho yaanu ammaanin fayaqطaca dahrahu oo dhabarkiisa aanu jarin yaanu dhabarka ka jebin macnaha qofka waxay ka dhigantay qofka haddaad haba- aad ammaanto oo ammaanta aad ka badisay inaad dhabarka ka jebisay qofka dhabarka haddii laga jebiye miyuu socda soo ma fadhiisto hawu fadhiisanaya waxay ka dhigan tahay qofku ammaanta faraha badani wanaagga inuu sii wado way ka joojisaa haddaad qofka ku ammaantay nin cibaado badan baa tahay nin khayr badan baa tahay maasha allah waa kan waa kan waa kan haddaad tidhaahdo qofku wuu isqaadanaya wuu fadhiisanaya khayrku wada wuu ka fadhiisanaya qofku wuxuu odhanaya adigu waad dhaaftay meeshii loo baahnayo dadaalkii iyo nin bilaayaabaa tahaye iska dalaadala qunyar isaga soco marka dhabarka ha ka goynin ama dhabarka ha ka jebinin idaa alaba axadukum alxaajata midkiin haddii uu baahi doono hadduu baahi cid kale wax u weydiisto falyatlubhaa hau doo ha ka doono amba ha ku dalbado alaban yasiiran maxay doonitaan sah yar laba macnay leedahayo qofka wax yar ha weydiistoo macquula ooyaanu dee wax weyn weydiisanin ilaan qofkii markaa xaraj buu gelayahay adigoo laga yaaba inay kugu filan tahay toban doolar dadkan iyo boqol doolar baan kaa rabaa maanta qofkii waxa laga yaaba inaad cuslayso oo ree qaar baa waxa war dad mar hebel wax weydiisanaya wax weyn baa weydiisanaya hawyar baa kusoo baxday dan yar baa lagu leeyahay masalan boqol doolara nin weyn buu u tegaya xoolo fiican haysta markaasa wuxuu odhanaya haddaan mar hebel afka u kala qaadayo anigu boqol weydiisan maaye kun baan weydiisanaya adiga waxaad u baahnayd maxay ahayd intan intaad u baahan tahay ee yasiirka ee fudud oo weydiiso qofku wuxuu ku siin karo macquulo waxyeello aan ku ahayn saa waa lagu macneeyaa waxaa kaloo lagu macneeyaa da- qaabkaad wax u weydiisanaysaa qaab fudud ha ahaado waxaad u baahan tahay oo aan tafaasiil fara badan iyo araar dheer aanay ka horreyn qofka u weydiiso dadka qaar baa dee ma ogtahay een, qofka wadnaha iyo qalbiguu soo qaadaya baahidiisuu ka sheekaynayaa tan baa dhacday qaarkood ilmay raacinayaan baashi waa professional moogta ilmada soo arki maysa aflaamta soo lama ilmeeyo qofku soo iska taagan ilma kama soo daadato waa la bartaa soo moogid ilmada iyo oohinta waa la bartaa waa qofku hadduu mumaaraseeyo muxtarif buu qofku noqonaya inuu iska ilmeeyo soo taagan bay ayuu intaas wada qoysaa marka qofku marka baryada faraha badan uu barto caynkan baa igu dhacay caynkan baa igu dhacdo heli leeyahay markaas aanu hadi kareen soo finish wallahi kan ugama dambayso markuu baxaabu iska qayliyaa intiiba in badan bay dhacdo marka waxaa loo jeedaa falyatl- falyatlubhaa talaban yasiiran si yaroo sahlan qofka oo qofka wadnaha iyo qalbiga aanad soo qaadin u weydiiso fa inamaa lahu qofku wuxun buu leeyahy amba aada u weydiiso amba tartiib u weydiiso wuxun baad leedahay maa qudira lahu wixii qofka loo qadaray walaa yaati axadukum saaxibahu midkiin saaxiibkii amba qofka yaanu u imanin fayamdaxahu dabeete yaanu ammaanin wax weydiinta ka hor qofka yaanu ammaanin fayaqطaca dahrahu oo dhabarkiisa aanu jarin yani yaanu ammaantaasi yaanay ku keenin inuu khayrka ka istaago qofka marka wanaag loo sameeyo ee qofku qofka wax siiyo wuu u mahad celin karaa qofka wanaagga aad u same kuu sameeye man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu rasuulka alayh الsalaatu wasalaam qofka wanaag idiin sameeya u- u- u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu haddaa weydaan waxaa ugu abaalgudaan faquuluu jazaaka allahu u duceeya riwaayadka qaar waxay tilmaamaya faqu- fad- fadcuu lahu fain lam tajiduu maa tukaafi'uuna bihi ama maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu u duceeya oo kama qaala sala allahu alayh wasalam can abi lmulayx caamir ibn usaama ayaa la odhan jiray nin taabiciya ayuha qaala wuxuu yidhi amsaa cindanaa abu hurayrata radia allahu tacaala canhu abu hurayra ayaa galabna la joogay mise galab buu noo yimo marka amba maalin buu noo mid baan ka booday miya عن أبي المليح ابن أسامة عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهدلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري إن الله إلهي إذا أراد هدو دون قبض عبد بأرض قبض عبد بأرض هدي إلهي ودون قف إنه ميلك أفصده جعل له بها أو فيها حاجة باهب أقلية هدي قف وسوها رجيسة شوغا صالحان la qoray inuu ku dhinto ka soo qaad burco oo kale un baa lagu taag waayayaa baahin baa burco kaa gelaysa taw wad sii deynaysa hadda hadday karoono tahay oo adduunku wada xidhan yahay waa inaad istaagtaa uun waa inaad tagto si aad nafta lagaaga qaado halkaas idaa araada allaahu qabda cabdin biardin haddii ilaahay uu doono qof nafta inuu kaga qaado dhul iyo meel jacala lahu biha xaajatan baahi buu u geliyaa dhulkaas baahi uu u leeyahay qofku ayuu u geliyaa markaasuu qofku tagaa markaasuu halkaa ku dhintaa bimacana sabaad maxay tidhahdaa hebel xabaashiisiibuu doontay amba xabaashiisiibaa u yeedhay xabaashiisiibaa u yeedhay wuu ordayaa wuu cararayaa taw taw taw taw dabeetana markuu gaadho meeshii ayun bay ka baxaysa amba qofku yaro xanuunsanayaa waa lala ordayaa waxaa la geenayaa dal fog ajashaa waxay ku qoran tahay dalkaa inuu ku dhinto lacag aanu haynba markii hore oo haddii isagoo iska caafimaad qaba aanu safri kareenba in baa laisu wada geenayaa way sahlananaysaa way fududaanaysaa diyaaraddaa la saaraya waa la geenayaa meesha halkiin baa lagu aasaya marka xabaasha u baaqaysa waa xadiis saxiixa sanadkiisu waa sugan yahay qisooyin fara badan baa jiro noocaas oo dadkii horen laga wariyey kuwan imika jooga dee ninkuna qaar fara badan baynu aragnayba uma baahnaba dee sheekooyino waa shalay iyo doraad iyo maantaba way dhacday arrinkaas baabun wuxuu baabu yahay qowlu rajuli qofku inuu yidhaahdo laa bulla shaani'uka ka ku necebi ma qoyo af soomaaliya waxay ka dhigan tahay cadowga ha jabo laa bulla shaani'uka ina shaani'aka huwa alabtar rasuulka alayh isalaatu wasalaam ma ahayn kaku nece ka ku neceb ayaa ayaan faraac lahayn oo daba go-an oo bilaa khayra markaa sha laa bulla waa min albilaal yani waa waa waa waxa weeyaan waa qoyaankii qofku dee hadduu dhinto sooma sooma goma tawafo ka ku necebi ha qalalabay ka dhiganta waa waa isna waa had iyo jeer waxaanu haynaa imika waxa weeyaan laa bulla shaani'uka laa wa abiika wayxaka waylaka waxyaabahaasoo dhami waa maxay waa eryo caan ahaa oo shaayic ahaa oo halhayska ahaa amba dhextaal hadalka u ahaa xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ka hor oo la isticmaali jiray marka eryadaa in la isticmaalo ama dhibaata ku jirta ilan kitaabku waa kitaab uladabi laa bulla shaani'uka can cabdilcaziiz qaala wuxuu yidhi amsaa cindana abu hurayra waa taabici abu hurayre ninka la yidhahdo waa saxaabigii ayaa agteeda joogay galab galab buu joogay yani wuu noo yimi waxoogaa buu joogay galabtii bay soo gadhay wuu noo hoyday fa nadara wuxuu eegay ilaa najmin ilaa najmin xidig calaa xiyaalihi ku aadan isaga halkuu fadhiyey xidig saas ugu quman ayuu isha ku dhuftay faqaala wuxuu ihi waladii nafsu abi hurayrata biyadihi waxaan ku dhaaftay allaha nafta abi hurayre gacantiisa ay ku jirtee layawadanna aqwaamun dad baa amba rag baa waxay jeclaan doonaan waxay tamaniyi doonaan walow qabtay imaaraatin xilal fi dunya adduunka markii la joogay xilal qabtay xil dowladeed amba xil ummadeed wa acmaalan iyo shaqooyin ummadeed waxay jeclaan lahaayeen dadkaasi ya waxay jeclaan doonaan annahum iyagu kaanuu inay ahaadaan mutacalliqiina qaar ka soo laalaada cinda daalika annajmi xidigaas in laga soo laalaadiyo waa yahay walam yalow tilka alimaaraati walaa tilka tilka tilka alimaaraati walaa tilka alacmaal oo shaqooyinka aanay qaban in la dooransiiyo ma haddii la dooransiin lahaa xilli xiliyada ka mida ma waxaa la idinka dhigaa mas-uuliyiin iyo madax xil dowladeed haysata oo dadka maamula ya taa qaata waxay ka dooran lahaayeen in meel sare laga soo laalaadiyo qofka ma haddii la xidho in la xidho maaha yaani xidigtu way fog tahay sooga dhowe haddii imika halkaa intuu xadhi laga lugaa lagaga xidho kor laguu jiido soo ciqaab maaha waxay ka dooran lahaayeen bimacnaa marka aakhiro la tago ee ay arkaan culayska ay leedahay mas-uuliyaddu iyo xilku iyo madaxtinimada maanta lagu yaacaya culayska leedahay markay arkaan xilkaa inay qabtaan waxay ka dooran lahaayeen in meel fog oo dheer laga soo laalaadiyo ciqaab kasta in la mariyo oo laga ilaaliyo xilkaa inay qabtaan iga daaya waxaad doontaan oo kale igu sameeye uma aqbala calaya dabeete wuu isoo eegay maanaa bahasha xagga hore way ka macaanta xagga dambena way ka qadhaadhi soo maaha rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waabuu soo kobo wuxuu yihi nicmat اlmurdicatu wa bi'sat اlfaatima marka bahashu ay irmaantahayna wax ka macaani ma jiraan markay qudhana wax ka liitaa ma jiraan aakhire marka la yimaado qofku wuu tawaawacaya maxaa igu watay maxaa igu watay dad iyo dunyo iyo dugaag iyo dal iyo bad iyo beri adduunka intaa leeg oo hal qof oo keliya madaxa ka saaran oo qofku uu ku faraxsan yahay oo gafuurka uu taagayo uu le anigaa meeshaa haysta uu nici waa la hubaataa iyada uu ka xanaaqi magaceeda soo daadeji ka ku-xiga wasiirada agaasimayaasha nin walba oo xil haya maanta la macaan walle wuu nici oo waa la hubataa ayada waa maalmo yar saas aawad rasuulku calayhi salaatu wasalaam daacadnimada xilka wuxuu ka eegi jiray asxaabta qofku inuu dalbadayo in kale uu la yimaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray annaku xil uma dhiibno qofka dalbada iska tag kuu dhiibi mayna muxuu qofku u dalbanaya u doonaya miyuu ku tukanayaa meesha damac baa ku jira de maya meesha qofku wuxuu kusoo cararayaa ila xilkii qolka dad kala haye anna maxaa laygu dhiibi waaye dan shaksiya baa gashay meesha markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u diiri jiray marka alaslu alaslu waxa weeyaan inay xaaraan tahay in la dalbado imaarada iyo mas-uuliyadda asalku waa caynka asalku waxa weeyaan imaarada lama dalban karo waa xaaraan xaaladaha qaar baa markaa ka baxa marmar ma la dalban karaa xaaladaha qaarkood dadka qaarkood ma dalban karaan laakiin la yidhaahdo waa caadiyo nebi yuusuf baa dalbaday oo ha lagu wada yaaco waa khuraafaad diinta ilaahay meelna kagama taalo nin sheekha oo caalimo oo muslimiinta ka mid ugu tegeni ma jiro asalku waxa weeyaan inaan la dalban karin imaarada iyo mas-uuliyadda asalku waa xaaraan laakiin waxaa ka baxa xilli xilli iyo qof qof baa ka baxa asalkaasay u bannaan tahay inuu dalbado amba amba inuu u rooro xilka inuu u rooro waayahay markaa wuxuu taasaa dhici doonto inuu qofku maaragtay uu idhaahdo alla maxaa kugu watay acmaashii iyo imaaraadkaad qabatay maxaa kugu watay uma aqbala calaya dabeete abaa hurayra ayaa isoo qaabilay asalkani waa qubane waa waxaad moodaa mawaadiican ishayshaysan wuu isoo eegay dabeetana wuxuu yidhi laa bulla shaaniuka wakaa kiin ujeedna waa ka laa bulla shaani cadowgaa ha jabee أكل هذا ساقا لأهل المشرق في مشرقهم وروح الله وحن دعيا إيهير بري أي سميين بري قودي أي أسكو سميين ميه كوقن عين ساقا موحب ميه على استين وشكل حكي بيك بيك ارتاه خير بري قال يحيى بكين مركا لتشوق مدينة بري قيد وحوية وعراق عراق وحيابها كدعيا في تنطقة اللي اسكولها ديك اللي قد هذه caqaa'idka fooshaxuma ay ka baxeen ee dhiiggii muslimiinta lagu xalaashaday waxa meeshaa ka dhacaya ee bari ka dhacaya dadka beri degeni arrinkaa inay sameeyaan miyay la wanaagsanaatay saa'ikh waa shay qofka u furan yani miyay u furaatay miyay sahashideen bay ka dhiganta wuu la yaaban yahay had iyo jeer macaasida qofku marka aanu samayn aad bay ula weyn qofku markuu dhowrsan yahay alla kacabsi uu leeyahay ee xumaanta aanu samaynin way la culusta marka koobaad qofku markuu sameeyo wuxuu odhanaya talow macaawa lagu halaagi mise berito talow ma gurigaa kugu soo dumi talow ma dhulkaa kula goy wuu baqanayaa qofku tusaale ahaan qofku marka koobaad uu waxado amba uu zinaysto amba uu waxdilo dembiga koobaada noocaasoo kale ahay qofka cirkuna qaadi maayo dhulkuna qaadi maayo naftaa isugu imanaysa cabsi aawadeed dabeetna waa ibni aadam uu iska ilaaway mar labaad buu samaynaya wuu baqanayaa laakiin sidii hore way ka sahlanta mar saddexaadka way sii khafiifaysaa marka dambe wuxuu iska noqonayaa wax iska caadiya inta ina halkan fadhida inuu qofku intuu iska baxo qofka halkaa maraya madaxa bad kaga dhufto uu qofku ka hor dhinto ma samayn karaysaa qof muslim waa shahaadanaya ma samayn karaysaa way kula culus tahay qof kastana way la culusoo saasoo kale marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad kan kan aakhirkana waxay iska noqonaysaa intaynan haddaynaan qaar soomanayn dee kolay salaadii cad kadib shaah baynu soo cabnay soo maaha shaahaad soo cabtay mawlid mahaar baad ka qabtaa waa kaasoo kale un nin koob shaaha cabay oo sii socday oo kale inbuu la noqonaya basiid yani tuugaduna waa caynkaasoo kale zinaduna waa caynkaasoo kale qofku caadi bay la noqonaysaa qalbigaa madoobaanaya meelo fara badan baa awdmaya dareenkii baa qofka ka dhimanaya dabeete wuxuu noqonaya qof iska caadiyo waxaan noloshiisa caadiga ah ay ka mid noqdeen lakin qofkii noolaa wuxuu odhanayaa akulu hada saaqan liahli lmashriqi fii mashriqihim war waxa meesha ka dhacayaan loo dulqaadan karin ree qolada bariga ciraaq waxaa ciraaq ka dhacaya reer ciraaq inay sameeyaan miyey la sahlanaatay wax sahlan maahee ay ka dhigantay wax sahlan maahee miyey la sahlanaatay qultu waxaan ku uhi nacam ha colaysba uma haystaan inay islaayaan inay isdilaan inay isqixiyaan dhiigooda inay daadiyaan colaysba uma haystaan oo wax iska caadi noloshay ka mid a ayay u haystaan qaal wuxuu yihi laqad qabaxa allaahu wamakr riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan laqad fataxa allaahu wamakan ilaahay markii hore dadka muslimiinta ah markay wanaagsanaayeen dalkana wuu u furay gacantana wuu u geliyey fataxa allaahu ilaahay dalka wuu u furay wamakan gacantana wuu u geliyey lakin marka waxaa inoo qoran iyaduna saxa laqad qabaxa allaahu ilaahay kuwaa wuu xumeeyey xumaantay sameeyeen buu ilaahay ku abaalmariyey wamakar ilaahay baa dhakreenoo ilaahayna tiibuu ugu abaalguday nimankaas waxaa haystaa wax kale maahee waa dembigay galeen abaalkiisii bay ka dhiganta haddana wuu dhaafay taasina waa qodob waatan kolaha aarku isma wada haysto waa qubane fawاladii nafsu abi hurayraa biyadihi layasuuqanahum xumran khidaaba waxa uu waxay dabada ka kaxayn doonaan xumran iyagoo cascas oo khidaaban cadhaysan bimacnaa dadka qaar dadkan dee inaku iska madmadoonahayo haddaynu cadhoonina waynu iska sii madoobaanaa waynu iska caadiyahay qofku markuu caddaanka yahay amba casaanka yahay markuu cadhoodo wejigiisu dhiig roor ayaa ku dhaca soo ma markaa dadku intay cadhoodeen way ciilciil iscuneen ayaa dhiig roori wejigooda dhiig roori doonaan khidaaban xaala kownihim khidaaban iyagoo cadhaysan kaannamaa wujuhuhum wejiyadooda aada moodo almajaanu lmuطraqa maxaanku idhaahdaa gaashaano la garaacay xataa yulxiquu ilaa maaye ay gaadhsiiye ay haleeshiiyaan ay geeyaan dheh dazarci kii beer lahaa bizarcihi beertiisii wadadarci kii xoolo lahaana bidarcihi xoolihiisii iyaduna xaggee bay haysataa waxa uu leeyahay tani way dhacdee waxaa dhici doona mid kaloo ka daran tan mid tan ka daran reer ciraaqay isku hayaan tu ka daran baa dhici doonto rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay aakhiru zamanka muslimiintu inay la dagaalami doonaan dad tilmaamahan leh weji balballaadhan aadmado wejigooda in duba lala dhacay waa tataarkii oo maaragtay cascas oo dhiig roor ah oo cadhaysan oo calooshu taagan tahay oo cadhaysan oo dadka iska laynaya aada mooddo qofkan aabihii inuu dilay ya maxaa dhacay tataarku maxay sameeyeen dee malaayiin malaayiin malaayiin min almuslimiin bay laayeen alla waxay galabsanaani jireen waxyaabaha hariibka waxaa ka mid ah walaakaa wuxuu soo maray magaalo markaasay waxooga istifaaceen wuu geli kari waayey dabadeedna waxay dha waan isdhiibaynaa wuu go'doomiyey isna wakti baa ku socda wuu ordayaa ninkan wuu socdaa wuxuu doonaya adduunka inuu wada qabsado markaa ishortaagani waa ku dhibaato wuxuu heshiis waxay dhaheen haddii nala nabadgelinayo waanu soo dhiibaynaa wuxuu hi hal nin oo idinka mida hal qof oo idinka idinka mida dhibic dhiiga laga sii dayn maayo waa oo balane soo isdhiiba maxaad u fahamtay idlayn maayo soo maaha way isdhiibeen gebigoodii intuu soo qabtay bu iyagoo noolba wada aasay dhammaan magaaladii oo dhan hal qof saa looma loo looma xariiqin nolol baa lagu aasay khalaas waa magaalo iska idil oo xabadyaana ka dad dumar iyo rag iyo caruur iyo wax allo wixiiba gudad buuqoo igo nool buu aasay rasuul waataan idinku yidhi faral idin saari maayo laakiin dee sama ku dhinta waa caadi mar maaha oo laba maaho saddex maaha ummaddaa noocaasi halaagan ayaa ku dhacday muslimiinta xataa yulxiquu dazarci bizarcihi ilamaa iyo ka beer leh beer yaani uu qaxo magaalooyinkii laga qaxo uu kii beer lahaana beertiisii aado kii xoola lahaana xoolihiisii uu aado addarcu waa candhada hoola laga lisayo bimaanaa dee xoolaha waxaa loo haystaa in la maalo marka ayaa dee waxaa loo soo qaatay neefkii oo dhamaystiran yani dadkii xoolo jirta ahaana ay xoolahood xoolahoodii gaadhaan kuwii maaragtay beeralada beertood yani qof kastaaba meeshii uu wax ku ogaa intuu magaaladii ka cararo baabun baab wuxuu yahay laa yaquulu rajulu allahu wa fulaan ilaahay iyo hebel maanaa ilaahay iyo hebel baa ila baxsaday maanta amba ilaahay hebel baan ku baxsaday iyo wixii lamida can ibni jariirin samictu mukiisan wuxuu ihi ibnu jariir samictu waxaan maqlay mukiisan mukiis ninkii la odhan jiray baan maqlay aba ayub ashaami yazcumu oo sheeganaya ana bna cumar in cabdillaahi ibnu cumar sa'alahu can mawlaahu inuu wax weydiiyey kii maaratay mawlihiisa ahaa kii maarata u shaqaynaya shaqaalihiisa ahaa amba kii isagu u xoreeyey buu su-aal weydiiyey faqaala ninki wuxuu ugu jawaabay allahu wa fulan dee ilaahay iyo hebel bimacnaa tusaalaha kasoo qaada wuxuu yihi arrinka noocaas yaa kusoo fududeeyey markaasuu ilaahay iyo hebel hadda itaalbaaska waxaa buu isleeyahay in dee meesha ilaahay ku jiro oo awoodda ilaahay meesha ay taalo xasuusi laakiin sababtu inay tahay qofkan qال بن cمر وu لا تقل كذلك sa odhan ilaahay hebel ha israacini لاa تجعل مaعa اللahi أحadا ilaahay cid kale ha ku lamaanaysiin oo ha ku ladhin ولaakiن قل waxaad tidhaahdaa فuلان baعd اللaه ilaahay dabadي hebel ilaahay ثuma hebel شhaaء اللaه uma shaءa fulan facala allaahu uma facala fulan ilaahay baa arrinkaasi ila qabtay oo ifudeeyey dabadeedna ilaahay kadib dabadeedna yani markaa labada labada wax u dhexaysiin laakiin ha isku ha isfangelin in labada horna ilaahay iyo hebel ha wada odhanin yani waxay ilaahay iyo hebel waxay ka dhigan tahay si siman bay u wada qabteen bay ka dhigan tahay si siman ilaahay iyo hebel baa isugu tegayoo isla qabta bay ka dhiganta waa macno faasida waxaa saxa inaad tidhaahdo ilaahay baa ila qabtay dabadeedna waxay ila qabtay ilaahay dabadiina waxay ila qabtay hebel bimacnaa ilaahay baa asalkii iska lahaa oo i fududeeyey oo i ogolaaday laakiin ilaahay sabab wuxuu uga dhigay hebel maanaa markaa lama ogola ayay ka dhigan tahay asarkan waa asar daciifa laakiin macnihiisu waa saxiix oo nebigu alayh isalaatu wasalaam ay ka sugnaatay macnahan oo kale baabun wuxuu baabu yahay qowlu rajuli maa shaaa allahu wa shi'ta inuu qofku yidhaahdo wixii ilaahay uu doono adna aad doonto waa kan iminka oo kale can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rajulu linabiyi sala allahu alayhi wasalam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi maa shaaa allahu wa shi'ta wuxuunba ahaada waxaad doonto adigii ilaa adigu waxaad doonto ilaahayna doono maidhahamay wixii ilaahay doonay adna aad doonto waisraaxsiina soo arki maysid qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi jacalta lilaahi niddan ilaahay waxaad u samaysay cid raacda oo la mase ah riwaayad qaar waxay tilmaamayaan ajacaltanii lilaahi niddan ma ilaahay baad ibarbar dhigtay ma ilaahay yani waa waa su-aal diidma ay la socoto maa shaaa allahu waxdahu xaqiiqadu waxay tahay ama saxdu waxay tahay wixii ilaahay uu doono uu keliya soconaya wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah wixii ilaahay uu doono uu keliya ayuunbaa ahaanaya ibni aadamka iyo makhluuqaadku waxay qabanayaan waa iska fara fiiqfiiq macno fara badan samayn maayaan xaqiiqadu waxay ka timaadda xagga ilaahay subxaanahu watacaala innaku waxaynu nahay asbaab asbaab baynu nahay qofku wax ilaahay uu soo dhameeyo soo dhamaystiray ayuunba qofku soo qaadqaadaya oo dadka qaar baa waxu haystaan inay cerkiiyo dhulka kala hayaan cerkiiyo dhulka inay kala hayaan bay u haystaanoo miisaan weyn ay leeyihiinoo ay wax qaban karaanoo ay madax bannaan yihiin xaqiiqaduna caynkaas maahee adduunka waxaa ka dhacaya waa dhaqdhaqaaq iyo asbaab ilaahay subxaanahu watacala uu sabab uga dhigay wuxuu isagu doonay tasaxday taas weyn baabun wuxuu baabu yahay alghinaa'u wallahwu heesaha iyo lahwiga waxaa la yidhaahdo waan dul maraya haddii ilaahay ka dhigo wixii sharaxa haddii ilaahay ka dhigo waa inuu habeenka dambe war badan baa halkaa ku jire can cabdillahi bni dinaar qaala wuxuu uhi kharajtu maca cabdillaahi bni cumar ila suuq waxaan raacay maalin maalmaha ka midaan suuqa ula baxay cabdillaahi bni cumar fa mara calaa jaariyatin sagiira tuganii wuxuu soo maray inan yar jaariyatin sagiira inan yar dhoore yar oo tuganii heesiisa faqaala wuxu uhi cabdillaahi bni cumar ina ashayطaana shaydaanku low taraka axada qof hadduu dayn lahaa la taraka haadihi tan buu dayn lahaa iska daa dadkii waaweynaya xataa ciyaalkii u dhaaf waayay buu ku le waa bahas qajaana oo nacasa yani hadduu cid un dhaafi lahaa shaydaanku wuxuu dhaafi lahaa ilmaha yar can anas bn maalik radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi salى allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi lastu min dadin lastu min dadin anigu lahwi iyo lacib iyo baail xaggiisa ma yihi waladadu minii bishayin baailkuna xaggayga waxba kama aha laysa albailu minii bishay laysa albailu minii bishayin baailku xaggayga waxba kama aha aniga iyo baail waanu isdaynay waanu kala dhaqaaranay wey ka soco can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiisi liyudila can sabiili اllah aayadda qur-aanka dadka waxaa ka mid a man yashtarii mid gata lahwa alxadiisi xadiiska kiisa lahwigaah wuxuu u gataa liyudila can sabiili اllah suu jidka ilaahay dadka uga lumiyo qaala wuxuu yidhi lahwa alxadiis macnihiisu waxa weeyaan alghinaa'u heesaha wa ashbaahuhu iyo waxaa la midkaa waa heesaha iyo waxaa la midkaa hore u soco can ilbara ibni caazim radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi afshu salaama taslamu salaanta faafiya waa badbaadi doontaane waalasharatu sharun cabaska iyo cayaayurkuna waa shar-un waa waqti lumis iyo nacasnimo qaala abu mucaawiya waalasharu alcabas wاlأshru insha alla ashirka un sheegi doonaa macnayaal kalena wuu leeyahay wاlأshru alcabasu oo dee lahwigii buu usoo qaadanaya baabka an fadaalata bni cubaydin wa kaana yajmacu min almajaamic wuxuu ka soo orin jiray majaamicda fabalagahu waxaa soo gaadhay anna aqwaaman inay dad yalcabuuna bilkuuba ay shax ciyaaraan faqaama adbaanan faqaama wuu istaagay kadbaanan xaala kownihi kadbaanan isagoo jiqa oo cadhaysan yanhaa canhaa ashadda annahyi oo dadka u diidaaya inta diidma ay aada ugu diidaya war waxay iska daayadahayaan uma qaala wuxuu yidhi alaa ina allaaciba biha qofka taa ciyaaraya laya'kulu samarahaa midhaheedu daaqid ay cuni doonaan ka akli laxmi اlkhinziir sida nin cunay hilib doofaar oo kale wa mutawadi'un amba mid ku weysaystay bidami dhiig dhiig waa nijaasooma yacni bilkuuba wuxuu uga jeedaa annardu waa shaxda in sha allahu tacaala baabkaasi inu sharxi doonaa maxaan ku dhahdaa silaasada soo socota wasali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi waslm